ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay sagaal iyo toban kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii afraad ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wariyaha v o eda cabdikariim cabdulaahi bile olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood
magaalada laascaanood waxaa ka soconaya maalintii afraad banaanbax xoogan kaasoo ay dhigayaan shacabka kala duwan ee magaalada banaanbaxayaasha ayaa waxa ay sitaan taayaro dhagxaan iyadoona waddooyinka kala duwan ee magaalada laascaanood badankoodu ay xidhan yihiin banaanbaxa ka dhacay maanta ayaa waxaa ku dhintay laba qof iyadoona ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban qof oo kale dadka dhimashada iyo dhaawaca ayaa soo gaadhay waxaa haleeshay rasaasta ay ridayaan ciidamadu guud ahaanna waxaa go-an laamiyada kala duwan waxaana meesha ka baxay isu socodkii bulshada doctor cabdilmajiid oo ah agaasimaha cisbitaalka manaal ayaa v o eda uga warramay dhaawacyada iyo dhimashada waxaa maanta laascanood cisbitaalka manaal haddaan ku bilaabo waxaa la keenay siddeed qof oo dhaawac ah saddex dhaawacooda uu cuslaa sida naloo sheegay cisbitaalka fayana waxaa la keenay toddoba qof meesha cisbitaalka weyn ee magaalada la dhigay saddex qof oo dhaawac ah intaasi waa waxaweye xogta aanu hayno intii maanta dhacdooyinkii dhacayay ee magaalada ka dhacayay waxaase suurtagala inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin maadaama magaalada ay kala xiran tahay mudaharaadada iyo waxaweye xabaduna meel walba ay ka socoto oo aan laisu gudbi karin intaas ayaan markaa kula socodsiin karaa ilaa hadda
dadka laydin keenay miyay ku jiraan dad aada u culus waxaa ku jira dad aada u culus ahaa oo waxaweye hadda qaliinka ku jira oo waxaweye qofkii labaad baan hadda qaliinka kasoo saarnay waana wadnaa saddex ayaa ugu culus waxaa kamida qaar waxaa weye cacab xoog uu ku dhacay oo lugaha kaga cacabaan bawdyaha waxaa jira yar waxaa weeye feeraha xabadu kaga taalo iyo madaxa laftigiisaba firir ka galay kuwaas ayaa ugu culus aan kuu sheegi karaa dadka la keenay waa dad noocmaa goobaha caafimaadka lasoo gaadhsiiyey
dadkaasi waa dad kala duwan xataa waxaa ku jira dad xabaddu ay ugu gashay guryahooda oo gabarhba qoorta xabaddu ay kaga dhacday baa jirta oo iyadoo gurigeeda joogta xabaddu ay u gashay waxaa jira qaar waxa weeye dadka dhintay maanta waxaa kamid ahaa oday ku dhintay jaamaca ku naf waaye allah u naxariisto nin oday waayeel ahaa oo qurbaha ka yimi sida naloo sheegay sidoo kale waxaa jira dad ay caloosha xabaddu kaga taalo qaar ay lugaha kaga taalo waa waxalbaale ka hor dawooyinka iyo adeegyada aada u fidiseen
dabcan dadkaasi waa dad waxa weeye dhibaataysan oo waxa weeye gurmadka waxa weeye maana maana kala joojinin waxna kamaanan waxa weeye wixii aan u qaban karnay waan u qabanay haddana dee qaar baaba qaliinka u socdaada hawshoodii socotaa waxa dhiiggii baa loo shubay wixii gurmada loo qaban karay baa loo qabtay waynu socdaa waxaa xusid mudan oo waxa weeye aan welwel ka qabna waxaa ah weeye in waxa weeye agabka uu yaraan karo maadaama la filayo in dhibaatadu ay sii socoto dee xabad fara badan baa maqlaynaa mar walba dadku waxa weeye way kacsan yihiin ciidanku xabad bay furayaan mar walba waxaa dhici karta in waxa weeye dhimashada iyo dhaawacu u bato waxaana halkaa ka dhalan kara in waxa weeye hoos dhac weyn uu ku dhaco ama la waayo agabka ee waxa weeye caafimaadka oo de wax walba way kala go-ayaan dadka qayb baan waxa weeye laba maalmood waxa weeye ama saddex maalmood lasoo dhaafayba aan dabka shidanin dad baa jira waxa weeye guryahooda ku gaajaysan oo ku xaniban baa jira dad baa jira waxa weeye haddii haddii xanuun dhibaatada ay sii socoto waxaa dhici karta in dhiigbax ay meelaha ugu dhintaan marka dambe haddii ay khatartu sii badato waayo magaalada way kala go-an tahay qofka cid laysoo gaarsiinayo kale maadaama waddooyinka go-an yihiin sidee cusbitaalada lagu keenay dadka wallahi odayaalasa sida lagu keenaya si dhib badan dhib badan baa lagu keenaya luuqluuqyada ayaa lasoo marsiinayaa bajaajya ayaa lagu keenayaa qofba wuxuu awoodo ayuu ku keenayaa
sidoo kale qaar ka mid a aqoon-yahanada magaalada laascaanood oo tegay goobaha cisbitaalada aadan jaamac oogle oo ah dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa ii waramay waan tegay hal cisbitaal keliya waan tegey waxaan kusoo arkay toddoba dhaawaca iyo laba qof oo meyda nin laygu yiri waa qurbajoog oo kamid ahaa qurbajoogta deegaanka maadaama kacdoonka shacabka saaka uu aada uga jiray khudbadihii jumcaha lagu soo qaatay arrinta kacdoonka iyo sida dareenka shacabka uu habayahay oo culimmadu ay taageero u muujiyeen in wax laga qabto dhimashada joogtada ah iyo beegsiga haldoorka gobolka xaaladda magaalada laascaanood ayaa waxay tahay afartii maalmood ee ugu dambeysay mudaharaado xoogani ay ka soconayeen dadweynaha iyagu mudaaraadka samaynaya ayaa waxa ay tuurayaan dhagxaan halka ciidamaduna ay ugu jawaabeen rasaas cabdikariim nolol v o a magaalada laascanood